qiimaha khudaarta ayaa si weyn hoos ugu dhacday suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana hoos u dhaca khudaartan ay saameyn ku yeelastay beeraleyda soo saara dalagyadooda sababta ugu weyn ay ku sheegeen qaar ka mid ah beeraleyda iyo ganacsiyada khudaarta kala soo wareegaba ee gobolada kale u dhoofay inay tahay in ay xaddiga khudaarta ee soo go'day ay badatay hoos u dhacaasaa jiro qaybaha kale khudaartaa sida basashoo kaleeto weli ayadu ma diyaarsano dalageedii sooma go'in ayadu waa khaali khudaarta kaleeto sida muuskoo kaleeto maxaan ku idhahdaa khijaarka waxaan meeshaan laga qaadin ma jiraan basashoo kaleeto waa qaali muuskoo kaleeto hadda wuu iska raqiis qaraw la mid yahay alxamdulilah alxamdulilah magacaygu waa ismaaciil shaafic ibraahim waxaan ahay ganacsatada oo suuqan joogta ama hadday noqon lahayd dadka milkiilayaasha ama gaadiidka ama qudaarta ganacsada qudaarta dhoofiya haddii aan ka hadla marka suuqa iyo sicirbararka ama barayska suuqa hadda waxa aan rarno oo sida ishu hayso waa qaraha qaraha beeciisu waa saddex doolar hal doolari bar toddobaatan iyo shan intaasoo la kala baro waa sida annaka wax u gadno waxaa kaloo noogu heliye marka cambaxa liinbeelmada mooska agab walba qudaareed inaan dhoofinno oo gaarigaan aan ku rarno waxay nooga mid taha marka qudaarta aan rarno qaali weyn ma jiro waa sicir qaboow waay waxadoo qaali yaho qaali looga carara ma lahan qaruhuna waa qiimo qabow cambuhu waa qiimo qabow inkastoo cambuhu uu go'an yahay oo qarax uu yahay liintuna maaragtaay liinbeelmaduna inugu yartahay noo timaado marka hadda sixir bara looga cararo ay dadku gada waayan ma jiraan baabuurtu waa qaadaa qudaarta waxaan u kala qaadnaa meelo badan waxaan ka bilownaa haddaan beeleynaha waxaan ka bilownaa burtinle garoowe carmo boosaaso iyo tuulo ka sokeeyo badan oo waaciyo iyo ku jiraan marka nin haddan baabuur wadana dhibkiisa yaraadubu ogtahay waxba lagaa qari maa eber waay waddo maba haynaba adiga waddo nool oo baabuur ku socon karo wax laga galaa buntlandna laga galaa isbeddel xooggan ayaa ku yimaada qiimaha khudaarta iyadoona gobolka hiiraan uu ka mid yahay gobolada dalka ee caan ku ah wax soo saarka dalagyada beeraha